one.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasaha labada bisha juulaay sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida suxufiyiinta reer jabuuti ah oo ku guulaystay abaalmarinta ururka wariyayaasha ku hadla afka faransiiska
dhowaan waxaan ku guulaysanay abaalmarin ay bixinaysay ururka saxafiyiinta afka luuqadda faransiiska ku hadla waxaana baxnay kaalinta saddexaad laba rag oo walaalahay way ku guulaysteen cabdiraxmaan oo ka mid ah wariyaasha idaacadda jabuuti iyo cabdirasaaq oo kaalinta labaad isna soo baxay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wiil dhallinyaro ah oo heese iyo gabayo jacburaha uu sameeyey kaga qosliya dadka ku nool boorama
kaalimihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka
ciyaarihii qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
wararka ka imanaya suudaan ayaa sheegaya in ugu yaraan kow iyo toban qof lagu dila dibadbaxyadii u dambeeyey ee dalkaasi ka dhacay dibadbaxayaasha ayaa codsanaya in dowladda rayidka ah maamulka lagu wareejiyo booliiska ayaa dadka dibadbaxaya ku fura qiiqa dadka ka ilmaysiiya axadii banaanbaxyada ayaa saameeyey caasimadda khartuum iyo magaalooyinka kaleba dowladda maraykanka waxay cambaaraysay awoodda loo adeegsada dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada ah u banaanbaxayay dalka suudaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in isaga ay ula muuqato in iiraan ay dhab ku ciyaarayso hadalka madaxweynaha maraykanka ayaa yimid kadib markii iiraan ay sheegtay in ay dhaaftay xadkii loogu talagalay in ay kaydsato uraniumta fudud tallaabadan ayaa ah mid ka baxsan heshiiskii iiraan lala galay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay inaanay weligood ogolaan doonin in iiraan ay samaysato hubka nukliyeerka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa isagu sheegay in tallaabada dowladdiisu ay qaaday aanay ahayn mid ka baxsan heshiiskii laisla galay labadii kun iyo shan iyo tobankii isagoo tilmaamay in heshiiskaasi uu xaq u siinayo in haddii dhinac ka mida dhinacyadii heshiiska uu ka baxo ay taasi xaq u siinayso in dhinac kalena uu tallaabo la mid ah qaadi karo nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a abaalmarinta sanadlaha ee la siiyo wariyaasha ugu wanaagsan jabuuti ayaa sanadkan saxafiyiinta ku guulaystay waxaa ka mid ah cabdo cumar cabdilaahi oo madax ka ah warbaahinta jib life ee dalka jabuuti oo ah warbaahin si online u tabisa dhacdooyinka maalinlaha ee jabuuti abaalmarintan ayaa waxaa bixiya ururka saxafiyiinta ku hadla afka faransiiska wariyaheena dalka jabuuti sagal saciid faarax ayaa arrimahan ka wareysatay cabdo cumar oo ka mid ah wariyaashii hela jaa-isada
ani magacayga waa cabdo cumar cabdilaahi waxaan ahay mas-uulka shirkadda jib life ee warbaahinta online-ka ee baraha bulshada dhowaan waxaan ku guulaysanay abaalmarin ay bixinaysay ururka saxafiyiinta afka luuqadda faransiiska ku hadla uu hogaamiyo oo madax ka yahay kenadiid ibraahim kaa ayaana noo soo xulay inaan ka mid noqono dadka ku guuleysta abaalmarintan ku guuleysta ayaan ka mid noqonay waxaana baxnay kaalinta saddexaad laba rag oo walaalahay way ku guuleysteen cabdiraxmaan oo ka mid ah wariyaha wariyaasha idaacadda jabuuti iyo cabdirasaaq oo kaalinta labaad isna soo baxay oo ka mid ah agence agence jibusien de l'information wallaahi abaalmarinta aan helnay waxaan ku helnay anagu waa waa waa mediaga online wararka aan bixino waxaad dhawaan sidoo kale u dabaaldegayseen sanad guuradiina saddexaad adaana fikraddan iska lahaa in la aasaaso jib life marka maxaa kugu dhaliyay bilowgii in aad aasaasto jib life
jib life waxaad ogtihiin in muddo iminka saddex sanaba aan ay jirto oo dhowaan aan xusnay ahayd jiblef waxaa la asaasay labadii kun iyo lix iyo tobankii anaana asaasay anoo cabdi cumara marka aan arkay baahida taallaa warbaahinta jabuuti ayaan gartay inaan sameeyo besh lagu ururinayo wararka joogtada ee dalka jabuuti ka dhac oo dhan si dadka reer jabuuti iyo kuwa dibaddaba ay u helaan war sugan oo si toosa loo helo fikraddii baa igu dhalatay labadii kun iyo lix iyo tobankii dabadeed shaqo aan soo galnay iyo dadaal badan oo aan soo galnay maanta jiblife xaaladda ay joogto waan ognahay maanta waxaa ku xiran boqol iyo konton kun oo falaweer oo adduunka daalo jogala jooga jiblifen waxay ka kooban tahay waa dhalinyar firfircoon oo u diyaara inay aaladan technolojiyadda casriga hadda socota la jaan qaada dabadeed waxaan isku daynay in aan yeelano dad noo soo warama hadday tahay hejadaha iyo adduunkaba alxamdulilah dee maanta waxaan ku guuleysanay abaalmarintan dee waxay dee abaalmarintan noo asmaxaysaa shaqadan haynay inaan xaggii aan joognay aan kasii qaadno ayayna siinaysaa waxaan xaggana rabaa inaan uga mahadno kenadiid oo afhayeenka ururka ah iyo dhammaan dadkii soo qabaqaabiyeen waan u mahad celinayaa waxaan rabaa oo kale inaan u mahadnaqo dadkiina soo garab joogsaday shaqadan keligeena ma qaban dad baana soo taageeray min bilow ilaa dhammaad waan u mahad celinayaa abaalmarintana waxay noo asmaxaysaa inaan shaqadii aan haynay shaqa ka weyn aan sii qabanno hadduu ilaah idhaaho shaqadan haynana shaqa culus weeyaan oo shaqa dee yar maaha waa war waxaal mar kastaba inaad sheegtiya warkuna dhibtiisa uu iska leeyahay marka waa shaqa aan dalka u hayno shacabka reer jabuuti u hayno waxaan u mahad celinayaa oo kale dadka nagu xidhan falaweerka nagu xidhan meel kasta adduunka joogaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad sida tooska aada ugu xidhan tihiin jib life anugu magacooga iyo timekaba aan ku hadlay waad mahadsantihiin abaalmarintaana insha allahu tacaala waa mid usoo hoyatay jiblife iyo dadka ku xiran iyo shacabka reer jabuuti oo usoo hoyatay insha allahu tacaala waxaa naga sutaan waa de shaqo iyo barnaamijyo si toos ah alxamdulilah xafiis baan yeelanay dhowaan aan wixii wararkayga aan aan aan ku duubi lahayn amba aan ka baahin lahayn u dhowaan baan daah furnay ahayd xafiiskana insha allahu tacaala wuxuu ka qaadan doonaa qayb weyn shaqada aan ka hayno insha allahu tacaala marka jabuuti saad sheegtay waa warbaahintii ugu horreysay ee dhinaca online-ka ku shaqeysay jabuuti laga hirgeliyo marka laga rabo warbaahinta dowladda ma jirto warbaahin kale oo ka duwan oo ka madax bannaan oo ka howlgasha jabuuti idinkaa bilaabay qeybtan dhinaca internet-ka online-ka inkastoo ay jiraan telefishino kaloo saldhig uu yahay ama warbaahin kaloo jabuuti saldhig u ah laakiin aan jabuuti laga lahayn soomaaliya oo meelo kale laga leeyahay marka hadafkiini ugu weynaa inaad tabisaan maxay ahayd wixii adi markii maskaxda kugu jira ad oranaysay okay waxaan idaacadda kama arko ama idaacadaha kale kama arko ama raadioga kama maqlo waxaan baan doonaya dadka inaan gaarsiiyo maxay ahayd
sagalay sidaad og tahayba telefishanka badanka dadku kuma xidhno ha dadku waa isbedelay waqtigu waa isbedelay dadkii telefon ayay wax kastaba ka daabacanayaan wallaahi de markii aan gartay in war la helo oo oo joogto ah si loo helo fikraddii baa igu dhalatay maadaama dadku ay telefishanka mar kastaba ayay ku xidhnayn wixiiba markuu noqday de telefonkii kusoo ururayba waxaan gartay in la sameeyo besh jiblef magaciiga la dhaho oo wararka xogga ee dalka jabuuti ka dhaco dhan si looga daabacdo
kaasi waxau ahaa cabdo cumar cabdilaahi oo magaalada jabuuti ugu waramaya wariyaha v o e da sagaal saciid faarax halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o e haatanna aynu ku wadansanno codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heeskeeda niyaddan ka wada joogno
ilaynjabawaa qofkaagu markuu ka jiro dhuldheere waqtilaydinkalw waqti laydinkala horjoogo intuu jidinoo furmaayo jawiga adag laga baxaayo jiblaysa mirkiyo dulqaadka janisku imanayaaye janisku uu imanayaaye intuu jidinoo furmaayo jawiga adag laga baxaayo ma jira ruux heli karaaye
codka hodan cabdiraxmaan aanu intaasi ku dhaafno cabdiraxmaan muumin cilmi waa wiil dhallinyaro ah oo sameeya gabayo iyo heeso uu kaga qosliya dadka ku nool magaalada boorama waryaheena haashim good ayaa la kulmay majaajiliista cabdiraxmaan warbixintan ayuuna nooga soo diray
waxaa jira dhallinyarada qaar la hibo u gaar ah oo ku saabsan dhanka majaajilada suugaanta ay sameeyaan ee ku saabsan dhanka madadaalada ayaa ah kuwa ay jecel yihiin dadweynuhu gaar ahaan dhallinyaradu cabdiraxmaan muumin cilmi oo loo yaqaano cadceed waa majaajilayste ku nool magaalada boorama wuxuu sameeyaa suugaanta la xidhiidha madadaalada waxaan wax ka weydiiyey inuu dhanka jacaylka ka sameeyey suugaanta la xidhiidha madadaalada amase jacburka haa jacaylka waa ka sameeyey waxaan ka sameeyey jacaylka adigu ereyo fara badan ereyada waxaa ka mid ah anigoo caruura weli caashaq barbacerka layga soo degay waa markii aniga lay haleelay ma garanaysaa jacaylkun midabyabaday qof kastoo bilaadan ilaahay dheehaybadii uu waxaan maxubadu way ku jirtaa haatif baa wuxuu yidhi hawadaay bilays baa kala haadsan laba ruuxa u shay watee buu hore u haligaa hal baa iga degnay inaan idhi hoobaantii jacaylkeen hore aan u bislayey maxaa dhacoo hayiray ma hawl baan iska saarin ma hagaag baan nula socon haligtay haligtay maxaad odhan waa markaan go-aankii kusoo xidhay hogaankii jacaylka hadalbowlaaxa ku xidhay hohe igaa yar hadalkaaga xumidii waa markay jacaylkaygii naftaydii dee ay si ay u qaadaba ay garan weyda maharaad baa dareento hawshaan qaban waaye baan nacam waan isyar fahmi weyno dee xaggaa naftaadan kusoo yar roog badan waaye maharaad baa dareento hawshaan qaban waaye mahiggaan yeesho hadalkaygaad fahmi weyday hiliq baan dareemo habkii qalbigaagaan hiifoon salugay waa markaan diginta inaan kasii dhigaan doonayay kabacdi markaan intaa usii wada inantii inan aadan iskugu fiicanoo naani naftayduna ay keenayso aniguna aan jeclaabay jacaylkuna ceeb maaha waa qof walba uu ku dhici karaa eegeyadii markaan intaa ka idhi waan ka daayay markii dambe eraya ha u samayn baan qofka biniaadmiga waa maskaxdaad ka dhaawici kartaa makaranaysa waan u juray markaa kabacdi ilaa haddana inantii waan jeclahay majaajilaystaha cabdiraxmaan muumin cilmi ee loo yaqaano cadceed waxaa kaloo ka mid a suugaantiisa majaajilo la xidhiidha heesa maraykan ah oo uu sameeyey markaana uu codkiisa ku heesayo iyo heese kale oo soomaali ah oo iyagana uu sameeyey islamarkaasina uu ku luuqaynayo waxaa ka mid ah xayisiis yar baan ka daawan jiray heesa yaroo la idhaahdo oo maraykan ah iyadoo shaaxiyo waxaa uu ninku cabayay marka dambena shaaxay ku subayso marka heesta yar waxay akoda weswen esesmao akoda faryor horyor grim macalimiinsiga afkaan ka tubaya adhoontaan ka tubaya adhoontaan ka tubaya
tan ma tii aad markaa xaysiiska ka dhegaysanaysa mise waqti aad samaysa may tani waa tii aan sameeyeen waa kooda wiisbeed ah kooda wiisbeed maba jirtaba way la- waa waa ereyo laga yaaban yahay
hal heesay noogu soo gunaanadoo tii soomaaligeed aad u qaadisay muusigan aad afka ka samaysay mid ka mid a صح adduunyadu adduunyadu xasilana artaana waan bedelay maan ka dayay adduunyadu xasilana xubeygii jacaylkiyo xaragaad ku badanaa xaragaad ku badanaa wadhilaanininim birin waan dhalininim qofkaad xidhiidhiyo xidhiidhaad wadaagtaan xiisihiisu badanaa xilli tegay jacaylkee booramayo
sidoo kale majaajilaysti cadceed waxyaabaha uu sameeyo ee uu hibada u leeyahay waxaa ka mid ah in uu mateli karo laba ruux oo iswaraysanaya codkooda asalaamu calaykum baan wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waaryaa ii waran diiriye aad iyo aad baan u fiicnaa xaggeed ka timiday waxaan ka imiday xagga xaafadihii ha waan gartay aniguna dee halkan baan kugu sugayey waxaan maanta waraysi fiican ah, la qaadanaya waryaheena caanka ee haashim iyo halkan ugu belamiyey xaggan baan ka sugaya bal ka war naftaada adigu aad baan u fiicnaa waryahaasina waa waryaheennii warya fiican weey marka idaacadda v o eeda ayuu waan gartay way wa- very good very good very good waaya eegi isagaan sugaynaa waa majaajilaystaha cabdiraxmaan muumin cilmi oo lagu naanaysa cadceed oo ku nool magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana wararkii u dambeeyey ciyaaraha qaramada africa waxaa inoo haya wariyaha magaalada qaahira xuseen saxnuuni Feel the magic in the air.
xulalka qaranka dalalka evrikosia iyo morocco ayaa u awood sheegtay dalalka namibia iyo south africa xili weli dalkani masar ay ka socdaan cayaarihii ugu dambeeyey ee wareega koowaad ee tartanka koobka qaramada afrika dalalka evrikosia iyo morocco ayaa ka mid noqday dalalka usoo baxay wareega labaad ee cayaaraha koobka kubadda cagta ee qaaradda afrika sidoo kale xulalka qaranka dalalka algeria iyo sinogol ayaa dhulka ku jiiday kooxaha ama xulalka ka socda dalalka tanzania iyo kenya kadib markii ay ku quusiyaan goolal tiro badan dalalka algeria iyo sinogol oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka qaramada afrika ayaa ku biiray dalalka usoo baxay wareega lix iyo tobanka kooxood haddaba cabdikariim mira dhoore shabaasha oo ka faalooda isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ayaa faahfaahin ka bixinaya cayaaraha tartanka koobka afrika ee xalay ka dhacay magaaladan qaahira ciyaarihii xala dhaceen waa ciyaarihii ugu dambeeyeen gruupka afarta kooxoodna ama laba kooxaha dheelayeen afarta kooxood hal waqti ayay kala dheelayeen sidaas darteed gruupka ugu horeeya waa namibia ivory coast iyo south africa iyo morocco groupka waxay ku wada jireen group d waxaa oodeysa daleen namibia iyo ivory coast namibia awood ayaa loo sheegtay afar hal ayay ku dhamaatay namibia sidaas ayay ku hareysaa sidoo kale waxaa dhihi south Afri- south africa iyo morocco south africa hal gool ayaa looga badiyay oo morocco ayaa goosha iskala heyd ivory coast ciyaartaas haddaa usoo laabto ivory coast afar hal ayay ku badisay Eh, ciyaarta kaambiyada horeeto soddon iyo sagaal daqiiq markii mareysa ayaa waxaa gool dhaliyeen ivory coast gradel nin la dhahayaa u dhaliyey waxaa haddana mar labaad dhaliyey saree diay nin la dhahayo Eh, namibia waxay keensatay gool kamatuta nin la dhahayo ayaa u dhaliyey markaas ayay ciyaarta faraha ka baxday oo welbred saha wilfred saha ayaa gool dhaliyay goosh saddexaad dhaliyay wilfred saha wuxuu u ciyaaraa kooxda crystal palace wuxuuna waxayna ka dhisantahay ingiriiska waxaana soo gebagabeeyey corner nin dhaho saas ayaa guusha waxay ku raacday ivory coast Eh, namibiana hal ayay leedahay afarna waxaa leh ivory coast ciyaarta kaleeta south africa iyo morocco hal abir ayay ku dhamaatay Eh, daqiiqadii sagaashanaad waa waqti ugu dambeeyey daqiiqadii sagaashanaad ayaa dhaliyay morocco waxaana u dhaliyay basuufa ayaa u dhaliyay Eh, gruupkaas marka waxaa loo saadaalinaya inay soo baxaan ivory coast iyo morocco Eh, waxaana laga yaabaa koox kale inay soo sadexaysan laakiin waxay ku xiran tahay guruubyada markay dhamaadaan afar kooxood ayaa waxaa lagu soo saarayaa dhibca wanaag ama ciyaar wanaag ama dhibcahaas ay u kala badnaayeen Eh, gruupka cna kenya iyo senegal saddex eber saddex eber ayay ahayd Eh, tanzania iyo algeriana saddex eber ayay ahayd iyadana algeria ayaa badisay kenya iyo senegalna saddex eber senegal ayaa badisay Eh, saas darteed waxaa soo baxayo senegal iyo algeria ayaa kasoo bixi doonaan gruupkaas Eh, gruupkasi goolasha senegal waxaa u dhaliyey sadio mane oo u ciyaaray liverpool iyo sar nin la dhaha ayaa u dhaliyey sadio mane rigoore ayuu cunay daqiiqadii labaatan sagaalaad eber eber iyadoo ciyaarta marayso kabacda ayaa hal eber heleen senegal waxaa u dhaliyey sar waxaa ku xojiyey toddobaatan iyo kow daqiiqo markii maraysa sadio mane toddobaatan iyo sideed ciyaarta markii ay ahaydna sadio mane ayaa soo gebagabeeyey saddex iyo eber saas ayay guusha waxay ku raacday senegal Eh, ciyaarta kaleeto waxay ahayd tanzania algeria saddex eber ayay algeria ku badisay silmani ayaa koox eh, goosha koowaad dhaliyey onas ayaa ku xojiyey haddana onas ayaa mar kaleeto ku xojiyey saas darteed algeria saddex eber ayay guusha ku raacday ayadaana gruupka kasoo baxda cagada iyo iyo kooxda kaleeto oo la yidhaahdo eh, senegal saas ayay eh, gruupkaas kusoo wada baxeen maanta ayaa lagu wadaa inay wada cayaaraan xulalka dalalka cameroon iyo benin iyo weliba ghana iyo geni bisaw oo ku wada jira gruupka f sidoo kale kooxaha ka socda dalalka angola iyo mali ayaa maanta wada cayaaraya iyo tunisia iyo murutaniya kuwaasoo ka wada tirsan gruupka e maanta ayaa lasoo gabagabaynayaa wareega koowaad ee cayaaraha tartanka koobka qaramada afrika oo ay ka qaybgalayaan afar iyo labaatan dal xulalka dalalka ka socda bariga afrika sida tanzania burundi iyo kenya ayaa guuldarooyin kala kulmay cayaaraha tartanka koobka qaramada afrika xulka dalka uganda oo ka socda bariga afrika keligii ayaa si dirqi ah ugu soo baxay wareega labaad ee koobka qaramada afrika xuseen saxnuni v o a qaahira
Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci.
xuseen saxnuuni ciyaarihaanu intaasii ku dhaafno markana dhinacii heesaha heest xiisaha codka macaan ee idla yare
xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal miduu igu xidho ixanibay darteede
hiisaha kalgacal madu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo iskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbigay xado ubinqaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xageeda jira xageeda jira xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbigay xado ubinqaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xageeda jira xageeda jira waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga xasilooni iyo xasilooni iyo garashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa xasilooni iyo xasilooni iyo garashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa dhulka meel xarfa in lagu xundumay hooyadeed xari kuxambaariso dhayxoorla iyo dhayxoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa dhulka meel xarfa in lagu xuntumay hooyadeed xari
heeskaasi uu inagu luqaynaya fanaanka iidlayara ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
lagu habay xalaa waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga